su-aasha afaraad wuxuu leeyahy saa'ilku carabiga isaguna kusoo qoray maa hiya shuruudu sixati alkhilaafa shuruudda ay khilaafadu ku ansaxaysaahi maxay tahay buu leeyahy khilaafada horta laba itlaaqiyay leedahay oo laba macnaa lagu sheegaa midna waa khilaafadii raashidada ahayd oo tii abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali waay khilaafa raashida taas la yidhaahdaa cumar bnu cabdilcasiis tiisilan waa la ilxaaqiyaa oo aada buu u qiimo badnaa asaguna laakiin waagihii dambe culummadu khilaafo waxay isaga magacaabayaan khaliifna waxaa la leeyahay ninkii madaxda caadiga ahaa sida imaamba loo yiraahdo melikna loo yiraha mararka qaarkood marka waa u ninkii muslimka madaxda u ahaa marka khilaafaduna waa madaxtinimadii haddii marka tan dambe laga wado dee maaragtay shuruuday leedahay shuruudeeduna waxaa waaye in maaragtay qofkaas madaxda laga dhigaayo uu yahay qof muslima haddana qaangaar ah caqli leh xor ah lab ah cadaalad leh haddii la helaana qoraysh ah le axaadiis baa tusinaysa arrintaas marka ninka madax laga dhigaayo markii waxaas laga helo kadib haddana waa in uu tamakun haystaa waa shardiga asaasiga ah oo uu xoog leeyahay oo maaragtay uu wax ku xukumo haddii khilaaf raashida laga rabana dee meesha waa inuu mashhuuro ku yimaado oo ahlucahli walcaqdiga intay tashadaan iyo dadkii xoogga lahaa oo culummadii iyo madaxdii iyo dadka ummadda hogaaminayey oo indhaha u ahaa ee waxna maaragtay gunti karay waxna furi karay ee dadku ay raacsan yihiin waa inay ninkaa maaragtay iyagu soo hormariyaan laakiin dad yar oo koox yar oo kooxihii maarata muslimiinta ka mid a ama waa jihaad baan ku jirna ha yirahda ama yaana dhihine oo ahlxal walcaqdi isku magacaaba de waa dad uun ismagacaabo kuwaas marka khaliifaan muslimiinta u samaynaynaa ma dhihi karaan saciid albukhaari waxaa ku jirtay cumar bn khadaab radia allahu canhu inuu yidhi maruu maqlay cumar hadduu dhinto waxaan lama baayacoonayaa hebel tii buu aada uga xanaaqay marka ilaa arrinkai muslimiintu la boobaayo yuu meesha uga jeedaa wuxuu yidhi man baayaca rajulan can gayri mashhuurati min almuslimiina falaa yubaayacu huwa wala aladii baayacahu takiratan an yuqtalaa qofkii nin la mubaayacooda iyadoon muslimka la tala weydiin oo aanay tala ku lahayn muslimiintu dadki ay wax ka goyeen lala mubaayacooda asaga iyo kii la mubaayacoodaba waxayba halis u yihiin in la dilo ibnu xajar markuu fasiraya wuxuu yidhi waxaa maaragtay meeshan laga digayaa buu ku leeyahay in wax noocaas oo kalea loo degdego ilaa abubakar oo kale meesha ma joogin markaas abubakar tilmaamo aada u qiimo badan buu maarata ku sifaysnaa oo dadka dham ay usoo joogsanaayeen oo nin diinka si fiican u fulinaya buu ahaa naxariis badan buu ahaa akhlaaq wanaagsan buu ahaa siyaasada aada u yaqaan buu ahaa warac oo alla ka cabsada buu ahaa oo xalaal meerad ah marka dadka noocaas oo kale ah ee marka inay isku shabahaan dadan marka ayagi gaarin dee sax maaha haddii marka aanay tale meesha aanay ku imaanin dee waxaa imaanaya maaragtay in balaayo iyo shar ay ka dhalato meeshaas illa waa laskhilaaf ah marka madaxtinimadii hadday tahay mid maaragtay beled gaara ah dadkii marka alxalli walcaqdiga ahaa beledkaas joogay yaa maaragtay samaynaaya le awoodu ugu yeelan waayeen muslimkii o dhan moogta inay hal madax u sameeyaan in dadkii fawdo marka ay isaga jiraan iyo in beled walba maaragtay madaxdiisii la ateexo dee beled walba madaxdiisii in la ateexo yaa wanaagsan laakiin haddii imaamadii weyneed marka laga wado oo muslimka o dhan wada kulminaysay taasi marka waa in ahluxalli walcaqdigii maaragtay dhulka islaamka oo dhan joogay badankood waa inay ogolaadaan sida abu yacla uu leeyahay laa talcaqidu ila bijumhuuri ahlixalli walcaqdi maahana afar qofood meel isugu timid ma aha ibnu taymiya maruu arrintaa ka hadlaayey oo kuwa mutakalimiina oo lahaa maaragtay afar qofooda beeca dad yani u samayn karta madaxtinimada ku samayn karta qaarna waxay yidhahdeen maya labo qaarna waxay yidhahdeen hal xabo wuxuu yidhi ahlu sunnaha iyo aimada sunnada qowlkooda kaas ma ahan buu leeyahay ee imaamnimadii madaxtinimadu waxay ku sugnaataa in dadkii xoogga lahaa ay ogol yihiin oy waafaqaan qofkuna madax noqon maayo ilaa dadkii xoogga lahaa ay waafaqsan yihiin moogiye oo markay isaga ateecaan imaamadii maqsuudkeedii la helaayo sababtoo ah madaxtinimadii maqsuudkeedu wuxuu ku imaan karaa marka awood la leeyahay haddii marka qofkii lama mubaayacoodo mubaayaco awood uu ku helaayo saasuu imaam ku noqdaa imaam axmed yuu wuxuu ka soo naqliyey maruu ka hadlaya xadiidkii ahaa man maata walaysa lahu imaamun qofkii dhinto oo aan imaam lahayn maata miitatan jaahiliya sida jaahiliyadu u dhiman jireen oo kale uu dhintaa ilaa ayagan madaxda ateeci jirine oo nin walba qumanihiisu qoorta ugu jira markaasu wuxuu yihi maa macnaahu waa la weydiiyey macnaha markaasu wuxuu yihi tadri ma alimaam war ma ogtahay ni imaam waxaa laga wada alimaamu aladi yujmacu caleyhi lmuslimuun imaam waxaa laga wadaa midka muslimku isku waafaqo oo kuluhum yaquulu hada imaam mid walba u leey waa imaamka waa kan imaamka waa kan fa hada macnaahu imaam axmed saasuu marka ku fasira marka qofku koox yar inay la mubaayacooto imaam ku noqon maayo ee saxaabadii marka badankooda markay la mubaayacoodeen cumar bnkhataab oo kale iyo maaragtay cumar bn khataab iyo dad yar hadday abubakr la mubaayacoon lahaayeen dee maxsuulkii ama maqsuudkii imaamada ma aanu xasilan laakiin ahluqudra iyo dadkii xoogga lahaa yaa maaragtay waafaqay hal qof oo marka ka haray waxba marka dhib ma laha marka hal qof iyo laba qof iyo dad yar oo ka haray dhib ma laha sida yaani sax u ahayn in la yidhaahdo hal qof iyo laba qof iyo afar qofood yaa la mubaayacoon kara imaamkiio saasuu imaam ku noqonaa taas wax jira maaha tamkiinna marka waxaa laga wadaa yani kuwa le maaragtay matalan anagu khaliif baan u nahay ama madaxaan u nahay muslimiintii oo dhan oo leh annaga hana la mubaayacoodo sida hadda nimankan daacish lagu sheegaa oo kale dee awoodna ma leh ciraaq iyo suuriya maaragtay xaaladoodu bariga dhexe uu yahay aad tacbaan u yihiin oo ay maaragtay xaaladoodu aanay isku toosnayn oo waxa ay haddee ku mashquulsan yihiinba ay yihiin muslimka ay laayaan inta ay maaragtay cadow la diriraan waaba yarta firaquna aada bay u badan yihiin meeshaas oo daata markii lalahaa waxaan jihaad maaragtay ma lagu sheegi karaa online jihaad laguma sheegi karo mase may weli ma aana imaan imaanaya taas calaa kulli xaal khilaafo marka la iska iclaaniyaahay oo aan tamkiin la haysani waa iska ciyaar wax maaragtay caqliga geli karana ma aha nin baa maaragtay magaalo qabsaday oo matalan magaalo gobol maaragtay madaxu ah markaasu wuxuu leeyahay war soomaaliya o dhan matalan helo mubaayacootuu leeyahy matalan haddaan bal waddankeena misaal usoo qaadan yaah magaalo yar buu marka yuu qabsaday markaasuu wuxuu leeyahay anaa hadda imaama ahluxalli a doortay walcaqdi wax ka jirana ma lah marka sharciga way khilaafsantaha arrintaasu caqligii iyo waaqiciina waa khilaafsanta imaamkana rasuulku wuxuu shegay sal sl inuu yahay gaashaan yuqaatalu min waraa'ihi gadaashiis baa laga dagaalamaa wa yutaqaa bihi cadowgaana la ysaga difaaca junno marka waxaa lagu fasiray sidii nawowi uu leeyahay macnaha waa waa sidii maaragtay wax wax asturoo kale waayo oo cadowgiibuu ummadda maarata ka celiyaa dhibkooda oo dhibkii cadowgiibuu ummadda ka celiyaa muslimka laftiisana waa kala difaaca dhulkii islaamkana waa u difaaca dadkuna waa ay ka cabsadaan markaasay abdaradii ka joogaan gaaladii iyo buqaadii iyo khawaarijtii iyo dadkii mufsidiinta ahaa oo dhanna waa lala dagaalamaa iyadoo asagii la taageerayo ibnu xajar iyo shuraxda xadiidkana saasoo kale yirahdeen marka see loo dhihi karaa hebeela maaragtay imaama iyadoo wax uu u qaban karo muslimkii aanay jirin marka imaamku xuquuq buu leeyahay waajibaadna waa saaran yihin qofkii marka waajibaadkii laga rabay aaban awoodu lahayn oon waxba u qaban karin dadka raciyada ahaa yaanu dhihin maaragtay aniga isoo raaca oo ateeca oo madaxdaan idin ah oo hadal keliya ah marka waa in qudradii awooddii waa in meesha laga helo calaa kulli xaal dadka waxaanoo kale maaragtay ku degdegi jiray khawaarijta un bay ahaayeen oo sheegan jiray maaragtay khilaafo aan xaqiiqo lahayn gadaal dambena waxaa ku xigsaday dadkii ayaguna dhibaatadu maaragtay faraha badan ay ku dhacdo reer andalus oo iyagoo imaarooyin fara badan oo tiro badan oo alqaawo mamlakatin fii hayri mowdiciha uu yiri ninkii shaacirka ahaa oo magacyo un qorqorxoon samaystay ee kuwaasoo kale ayaguna qaarkood khilaafay wax sheeg sheegtay laakiin waxaas wax wax markay jira ma aha